daafurka dayactir laka suubiya ee solar systemka ee degmada cadaada ee gobolka galgaduud iyo weybaa ku qaybgalay gudoomiyaha degmada cadaada iyo hanuqmide hubno golo deegaanka ee degmada in ku badan boqoliyo toban oo solar systemka iyo weliba dayactir lanka suubiyadoona degmada cadaada hanaso muddooyinkii indambe ay haayeen hano danson taasniya miilo ku saartay iftiinkii hamiin kushadanaada jari hanuqmide wadooyinka degmada hanuqmide mas-uuliyiintii shal duwanaaye ee ku qaybgalay daafurka dayactirka solar systemka ee degmada cadaada waxaan u joognaa dayactirka solar systemka ee street laynka degmada ku yaallay laamiga iyo xaafadaha oo laga dayactiraayo ku dhowaad boqol iyo toban iskugu jira laamiga dheer soolarka saaran iyo laamiyaraha iyo xaafadaha kaleba ee soolarada ku xidhan waxaan rabnaa inaan u mahadnaqno cid walba oo garab ka geysatay oo ugu horreeyaan jaaliyadda reer cadaado ee dalka sou afrika iyo maamulka degmada oo runtii qayb ka qaatay inay shaqadan qabsoonto dadka reer cadaadooyaantan dambe waxay ka cabanayeen laba arrin arrin wuxuu ahaa mugdiga arrinna dhiiqada maanta mugdiga waa laga baxay dharkii waa shidan yahay dhiiqadana waxaan rajeynaa bilaha soo socdan laga bixi doono laamigii intana loo dhiso isagoo dhisanaa mari doonno
nagasti waxaan leeyahay reer cadaado waa isku tashi kartiin dalkiinna waa dhisan kartiin dalkiinna haddii aad jaaliyad leedihiin haddii aad tihiin dadka deegaanka intaba waxaan leeyahay aan u kacno inaan anagu dalkeenna dhisanno inaanan qofna aanan anagu aanan waxba ka sugin laakiin annagu haddii aan hata bannaamanka fariisanno annagu aan isxamanno annagu keliya aan war sheegna ayada laftirkeeda waa dhib badantahe hataa hadalka iyo maaragtay iyo xanta aan ka soo tagno annagu aan u istaagna inaan anagu dalkeenna dhisanno inaan anagu dalkeenna horumarsanno qof walba dalkiisa asagaa hormarsada asagaana dhista cabashadii badneed oo mugdiga laga caban jiray saakay soo hartay ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaalaa waxaan rabnaa sidoo kale ummadda reecadeeda saaka ugu baaqaynaa wax allaala wixii gacanaheenna annagu aan ku qabsanno maskaxdeenna iyo maalkeenna aan gelinaa wax noqonaya in aan qof gooniya wax ku tiirinno qof gooniya wax ku xaglinno oo masaalixada danta guud oo dadka ka dhaxaysa qof gooniya loo saarayo wax macnaha ay keenaysa male wax macnaa in derbida layska xanto ama meelaha layska ataagaah wax macnaha keenaysa male ganacsato odayaal dhallinyaro dhammaan waxaan rabnaa hooyooyin dhammaan waxaan rabnaa waxa naga hadlaysanoo saakay inoogu daran waa aragteen laamigeenna magaalada cadeeda dhex mara dhiiqada markii roob yar u yimaado sida uu yahay iyo xaaladdiisu sida ay ku sugan tahay meeshan bulsho ama ganacsato leh oo dad karaama laha degan ma isdhehaydid markaa laamiga dhex maraysa dhammaanteen waa ka wada warqabnaa waxaan rabnaa marka saaka reecadeeda ugu baaqaynaa inaan laamigaas dayactirkiisa asagana iska hagaajinno maalkeenna iyo maskaxdeenna iyo wakhtigeenna gelinno qof kastoo annaga naga mid ihi maanta wuxuu u awoodaa wakhti u awoodaa maal u awoodaa wax walba u awooda wax allaale wuxuu u awooda in la geliyo maalin kasta inaad qof dhalleecaydiin waxaan isleeyahay macna idiin soo kordhi maydo laamiga waxaa loo qabtay guddi waa hadda weliba guddoomiyaal iyo guddoomiye ku-xigeel ay intaba ka yihiin guddigii mataqaanaa ganacsatada degmada cadaado oo kulligood ganacsataa waxaan rabnaa in la garab istaago labada shay ugu caqabada badan iyaday ahayd midkaan falilah alxamdu maanta waa hawsheedoo noo dhammaatay waxaan rabnaa midda kalena in la garab istaago guddigaas lala shaqeeyo ree cadaado markaan solar systemkan waxaa ka qayb qaatay oo lacagtiisa bixiyey jaaliyadda soud africa waxaan rabnaa inay ree cadaado bilaabaan laamiga oo ay jeebka gacanta geliyaan ay laamiga bilaabaan maalin kasta mataqaan waxaana loo bilaabo waxaan isleenaha suurtagal ma noqon karto dad waaweynoo laamida fadhiya ku ganacsanaya oo dabaqyo iyo guryo birmaa ku leh oo dadkana dhaleecaynaya ee waxna inay qabsadaan aan rabin waxaan isleeyahay qof soud africa iyo jooga mataqaanaa iisha kenya inuu wax u qabto xaq uguma laha laamiga in la dhiso laga qayb qaato isagana la hagaajiyo waayo maalinkii roob yimaado waa dhiiqo maalinkii oo aan roob jirin waa jiidaal iyo boor qof naafaa ma mari karo qof magiciis gaarigluguhu ma mari karo ayadana waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo in qaybtaas laga qaato maantase waxaa ilaahay noo qadaray dayactirkun lakowada solar systemka ee degmada adaada iyo nagada doona koo bulshadaiyo unku baha doonaan mugdiga ku jara magaalada